si uusan ka adeega bulshada ka dhaqan caasimada dalka isbitaalka lansariti oo kamid ah xarumaha caafimaadka dalka ka jaray balse muddo dheer burbursanay inkastoo qeybo kumida uusa shaqeeyay maadaama uusan hay ku eedan wing oo qeybo shalgadisan ku koobanayay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya gobre kuhay burburyo kale ka bilaabay qeybo kale oo muddada dheer waldayaactiro kan helna walina kumid ah xarumaha gurmadka degdege qeybta talaalka iyo guud ahaan isu daboola baahida caafimaad ee bulshada soomaaliyeed agaasimaha isbitaalka lansariti ee magaalada muqdisho maxamed jacfar iyo ku warbiyey shaqooyinka usaada isbitaalka qobodow iyo hanlafada indii laku kordhiya si landaboola baahida caafimaad ee dalka saaka waxaa u joognaa in howlo shaqo oo isbitaalka muddo soo socotay oo maanta ilaahay suurtogeliyey in isbitaalka dibudhis lagu sameeyo dhammaantiis oo hadda aan samaynayno saakay aan u joogno in la wada dumiyo dhammaan dhismayaasha duqa ah iyo dhismayaashii hore ee isbitaalka burburkii hore burburkii markuu ku dhacay kadib oo la samayn doono dumulation iyo sad clearance oo loo diyaarinayo in isbitaalka loo sameeyo dhagaxdhigii lagu dhagaxdhigi lahaa xarunta gurmudka gargaarka degdega iyo dhaawacyada daran emergency and trauma center iyo sidoo kale national collegein oo isbitaalka laga dhisi doono keedka talaalka qaranka oo saakay oo soddon sano kadib isbitaalka dibudhis weyn lagu samayn doono isbitaalka hadda waxaa shaqeeya macalwasiir qeybo aad og tahay oo afar qeyb ah qeybta dhimirka ragga iyo qeybta dhimirka haweenka oo dhowaan xarigga laga jari doono sidii maalin dhoweyd aad noo ballan qaaday iyo qeybta t b-da oo soomaaliya oo dhan riveral u ah raasxsar ilaa raaskamboona loogu yimaado xarunta sheybaarka saxda ah ee t b-da adkeysiga qaaxada lagu daaweeyey m d r-ka iyo qeybta quudinta ilmaha oo loo yaqaano stabilization center iyo qeybta loo diyaariyey hooyada iyo dhallaanka oo waqooyiga muqdisho isbitaalka keliya ee waqooyiga muqdisho hooyada iyo dhallaanka kofargarayn doono uu noqon doono oo iyadana la rajeyn doono mar dhow in xarigga laga jaro haddana qeybta aan joogno waa dhismayaashii duqa ahaa isbitaalka oo la duduminayo oo aan ka shaqaynayna saakay aan ka dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji ee sheegay in isbitaalkan oo reedland dhis muhiiman ata bulshada soona sheegay in si casriya la dhiso doona si uusan ka adeega bulshada soomaaliyeed gaar ahaan hanka dhaqan waqooyiga magaalada muqdisho qaybo badanaa shaqaynayay hadda waxaan rabnaa in derbi qurux badan lagu wareejiyo isbitaalkeena la dhiso qaybaha hadda shaqeeyana qaybihii kale ee ka dhinna lagu soo kordhiyo ayaan doonaynaa dhowaan hadduu ilaah yidhaahdo waa qayb ka mid a soo kabashada dowladnimadeenna ay soo kabanayso iyo hay-adaheenna dowladda ay soo kabanayaan waa qayb ka mid ah soo kabashada infrastructureka ama kaabayaasha caafimaadka ay soo kabanayaan guud ahaan isbitaaladii dadweynaha ee dowladda ay lahayd oo dhan ayaa hadda dayactir guud uu ku socdaa sida aad ka aragteen isbitaal banaadir iyo martini oo dayactir xoogle uu ka socdo isbitaalada regionaalka ee gobolada dhammaantood oo dayactir lagu sameeyey qaar badanna la dhisi doono hadduu ilaah yidhaahdo marka dadaalkaasi muddo lasoo waday ayaa waxaan soo gaarnay insha allah tacala ummadda soomaaliyeed mirahiisii inay gurtaan aan soo gaarnay maanta si rasmi ah ayuu noogu furan yahay shaqada ka socota stal forlarini oo ah burburinta iyo habaynta bilicdii isbitaalka iyo kadib dhismihii isbitaalka marka aad baa umahadsantihiin isbitaalka lansariti weliba uusa ku mid ayaa xarumaha caafimaadda enkubiin dalka ku jaro jareen balse burburkii dagaaladii sokeeye saameyn adag kuweelati inkastoo qeybo kumid a isbitaalka uusa ka ka wadi balse hadda reedan dhiso laka bilaabay qeybo kale uusa ku hirsanaye